gudoomiye ku-xigeenka gobolka saraar ayuu u heliyayaan gudoomiyaha degmada caynabo ulmaawadiinta iyo odayaalka dhaqanka ee degmada iyo waliba haragu ku jirana masaajid cusub ee lukiirgeli magaalada caynabo kaas oo in muddee dareertay dhismooshii waanayo kaalin muhiima ku qaadeen muxsiniinta dalka banaanshiika nool iyo bulshada deegaanka munaasabada haragga lagu kujiraa ee masaajidka cusub ee lukiirgeli degmada iyo weliba ha agaasimena ulmaawadiinta degmada oo kaaladayaan maamulka ankoreen sheekh salaad rooble oo ah maamulaha masjidka cusub iyo ku hadlay marhalado sharduwan ee laha ku mare dhisma masaajidka marka labaad horta masaajidkan waxa weeyaan dhulkiisa waxa baxsaday saa loo sheegay salabaan aadan ilaahay subxana watacaala ha u naxariisto oo bashiir iyo nicmi ay nagala joogaan maanta oo labaduba waxa weeyaan shaqo aad iyo aad u adag ay ka qabteen waxaa kaloo reerkuo dhan baynu ilaahay subxana watacaala u baryaynaa inuu ilaahay barakeeyo markay jagada bixiyeen odaygaas sii bixiyo kula dardaarmay inuu markaa dhulkaa waqaf u bixin doono iyana way ajiibeen sidii bay u bixiyeen weliba intaa kagamay hadhine hargeysa uga yimaadeen qaarkood oo ninka loo yaqaano cabdiqani waxa weeyaan dowladda hoose ilaahay ha barakeeyey dowladda hoosena iyo maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo shaqaalahabe si hagar la-aana bay nagala shaqeyn iyaguna markii dhulka waxaweye la seesayey wayna la joogeen marka isaguna halkaasuu uga soo safro u yimi nimcana halkanay ka hogaaminaysay weliba qarashna way ku darsadeen masaajidka oo waxbay ku bixiyeen ilaahay subxana watacala waxaynu u weydiinaynaa salabaan aadan iyo reerka reer salabaan aadanba ilaahay subxana watacaala uu barakeeyo salabaan aadan jannatulfirdows ilahay subxana watacaala uu geeyo dhanka kale ko ku mid eh ciyaalka caawsho badsaday dhulka laka dhisay masjidka iyo bulshada ku codsaday in iyo ondo ayaan caawshay maadaama uusa geeriyoodii iyo markaas la wada dhismo masaajidka anigoo ku hadlaya magaca dhammaan afka ilma salebaan aadan oonu halkan ka caddaynayno inaan waqafnay masaajidkan una waqafnay aabbahayo alla subxaana watacaala ha u naxariistaa oo dhulkaasoo dhammaystiran shan baloodh ayaanu caddaynay oo masaajidkan u bixinnay intaas waxaan ku darayaa dhammaan culimmadana waxaan ka codsanayaa iyo dhammaan waxgaradkaba inay u duceeyaan aabbahayo alla subxaana watacaala ha u naxariistaa sidoo kalena waxaanu caddaynaynaa masaajidka wixii u baahan yahay dayactir iyo kawarhaynba inaanu ka qayb qaadan doona insha allahu tacaala kadambeyntii mas-uuliyiintii hubnoogay sharduwanaayeen ee munaasabada haragjarka ku qayb galeen iyo ku hadleen sida bulshada muhiimanka iyo masaajidkan cusub waa maalin fadli badan waxaan u ducaynaynaa hadda meesha hadal ma hadhin kii soo baxsaday ee lacagta soo bixiyey iyo kii dhulka bixiyey labadaba ilaahay waxaanu uga baryaynaa mid walba xasanaadka miisaanka inuu wuxuu doonaya u saaro
waxaynu kaloo u ducaynaynaa salebaan aadan qoyskiisa oo dhulka la baxay xasanaadka u saaro shiikhan ku soo tabarucay ee soo bixiyey inuu waqafka ula baxo masjidkan shiikh dawsari asagana waxaan ilaahay uga baryan miisaanka xasanaadka ilahay u saaro sidoo kale waxaan u ducaynaynaa saaxiibkay salebaan aadan cali oo runtii maanta inaga hooseeya in ilaahay isna jannooyinkiisa ku casuumo waynu ducaynaynaa waxaan u ducaynaynaa dadka reer saleebaan isimkooda ku bixiyey dhulkan iyo shiikha dhisay runtii way meelaha fofo ka yimi iyo cidda soo jillaabtayba waxaan leenahay ilaahay ha idinku casuumo ajirkeeda ilaahay ha idin siiyo kulligiin
masaajidadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxa weeyaan waxay ahaayeen sida hosbitaalada ayay u shaqayn jireen oo hosbitaalada waad aragteen oo afar iyo labaatanka saacadood adeeg baa ka socda subaxii galabtii habeenkii casarkii afar iyo labaatanka saac saasaa lasu dhaafi jirayo waxweeyaan adeeg baa ka socday marka wuxuun baan yaro dul istaagayaa qodobkii macallimiinteedii allaha sharfee daahir iyo salabaan iyo runtii ay iftiimiyeen ee ahaa in masaajidada adeegaas uu noqdo adeeg ka socda oo haddii ay tahay markaa akhlaaqiyaadkii caruurta iyo haddii ay tahay nacaamadihii masjidkan cusub iyo weliba ku faydaysada doonana bulshada degmada aynaba ee gobolka saraar